keliya waxaan hadda halkaan usoo fadhiistay inaan xaqiijinno anoo ku hadlaya afka beesha gacan ku dhiigluhu uu ka dhashay dadaal badan iyo juhdi badan oo labada maamul iyo beeshuba ay sameeyeen kadib ilaahay inuu qadaray in gacan ku dhiiglihii gacanta lagu soo dhigo inaan u mahad celinno in allaale iyo intii gacan ka geysatay fidmadaa in la demiyo gacan kudhiiglahana la soo helo waxaanuna xaqiijinaynaa gacan kudhiiglihii isagoo nabad qaba oo aan dhibaato qabin innala ku soo wareejiyey maamulka puntland iyo odayaashii hawshaa goobjoogga qeyb ka ahaa awal markii hore uu hadda guddoomiyuhu ka hadlay meel kastana dadka jooga waxaan leenahay haddii laga shaqeeyo wanaagga wanaaggu saasuu u fududi soomaaliya dad yar baa fidmada ku dhex wada dadkaa fidmada ku dhex wada oo fidmowalayaasha haddii laga midoobana soomaaliya xal baa ka imaanaya insha allah waxaan rajaynaynaa hawshaas sida hadda looga dadaalay in aakhirkan ay khayr ugu dhammaato